اللهم اصلح لنا اصلح لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ترتيب الأدلة adilada tartiibintoodii la tartiibinayay ee marka ay dhacdo in dee waxa weeyaan laba daliil ay iska hor yimaadaan oo istacaarudaan bal si loo kala horraysiinayey loo tartiibinayay ayaa mabxaskeedii iyo mawduuce ayuu meesheedii kan yahay wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala وأma aladilatu adiladii adilana waa jamcu daliil dee horena waa taan adilada u soo maray oo kitaabkii baan soo aragnay subnihii waxun baaba ka soo aragnay haba koobkoobnaadeene ijmaacii iyo qiyaaskii inoogu dambeeyey intuba waa adiladii weliba dee masaadirtii laga qaadanaya axkaamta ha kala horeeyeen oo mudnaanta ha kala lahaadeene ayay ahaayeen oo bal waxaa kanoo aynu soo aragno aynu ka soo baxnay casharkii shalayna inoogu dambeeyey istisxaabkii oo marka adiladaa la waayo dee looga baahanayo oo ama dee waxa weeyaan la daliishanayo isaguna markaa adiladaa kale la waayo ka wada horeysa daliil noqonaya adiladu haddaba taa weeye ee waa si bal markay tacaarudulcawaye ma marka kale de mid kasta wuxuu u yahay masder buu u noqonayaa axkaamtii in lagaba qaato haddii tacaarud dhaco iskaba hor yimaadaan waa sii dee bal markaa loo kala horraysiinayay iyadoo kollay tacaarudkana qayb ka mida aynu soo aragnay marka wuxuu uhi waama aladilatu adiladii fa yuqadamu waa la horraysiinayaa waa cinda tacaarud hadeed aljariyu kii muuqdee daahirka ahaa ee minha adilada ka mida cala alkhafiyi kii qarsoonaa sharaxani kuwaasi inoogu iman walmuujibu wayuqadamu waa la horraysiinayaayo almuujibu kii waajibinaye keenayay lilcilmi yaqiin iyo cilmi sadee qur-aankii oo kale qur-aankii dee isagoo xagga marka la eego subuudkiisu waa wada qadciyo waa wada yaqiin ah laakiin wixii dee dalaaladiisu ay nus ahayd bee aan macnahaas mooye macno kaleba aanay ixtimaalayn yaqiin iyo cilmi bay faa'iideyn axaadiistii mutawaatirkayd saynu soo maray bal iyadna cilmi bay faa'iideynaysay bal haddaba kaa isagu cilmiga faa'iideynaya ayaa la horraysiinayaayo calalmuujibi kii waajibinaye keenayay lidanni danni uun faa'iideynayay ama keenayay ayaa laga horraysiin waa nudqu nudqigii nudqiga hore inoogu soo sheegay matniga sheekhu wuxuu uga jeedo nudqiga waa ilaahay qowlkiisa iyo rasuulkiisa salawaatullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisa macna waa qur-aankii iyo xadiidkii ayaa la horreysiinayaa cala alqiyaasi qiyaaskii baa laga horreysiin waayo dee kol haddii nas la hayo qiyaas looma baahnaba ama maba jiro laa qiyaasa maca nas waalqiyaasu qiyaaskii aljariyu daahirka ahaa ee jariga ahaa saddexdii uu inoogu soo qaybiyey qiyaasu cillihii oo kale ayaa la horraysiin dee bal kuwa kale daahirkaana waan soo arki doonaa walow sharaxinaan wax ku soo aragnay markaa hore cala alkhafiyi qiyaaskii qarsoonaasa qiyaaskii shabah oo kale waa kii lahaa kuwa horoo la waaye qiyaasulcillo iyo qiyaasu dalaaloo la waaye mooye qiyaaskan shabah looma kacayaba xaggiisa oo dee kaa lama daliishanayo bal qiyaaskaa khafiga ah waa laga horraysiinayaa ka kale bal jari iyo khafina waan arki doonaa intaa wax dhaafsan fa in wujida haddii la helo fi nudqi nusuustii qur-aanka ama xadiiska laga helo maa yuqayimaa wax iyo nas yuqayiru doorinaya al asla asalku xukumkii uu lahaayo baraa'adii asliyada ahayd ama cadamkaa ah aynu soo maray kaas wax bedelaya haddii la helo kolay jawaabti fadaakad dee isaga ayaa la raacayaa oo la qaadanayaa asalkiina waa laga tegayaa wa ilaa haddii aan laga helin nusuustii qur-aanka iyo tii xadiiska kolleyna waxaynu soo aragnay istisxaabku maaha qur-aanka iyo xadiiska un marka la waayo marka la xujaysanayaa ama halkan la dariishanayaaye dee waa marka aan ijmaacna jirin haddana meeshaas iyo masalada qiyaasna aanu jirin adiladii ka horeynaysay xataa qowlkii saxaabigu markaan dee xujo uu noqdo ee waa tii laba qowl aynu soo marrae isagina waa ka horeynayaa istisxaabkani waa marka adiladaa ay kale la waayo markaa halkan waxa ku yar sugan dee wuxuu ku koobay qur-aankii iyo xadiiskiie kalaamkii ama dee si istisxaabkii xaalkiisa markaan eegno weliba hadalka naqsibaa ku sugan ama hadalkuma dhammaan haddaba nudqigii haddii laga helo macnaa aayad qur-aanaan helay ama xadiis baan ka helay maa wax yuqayiru doorinaya alasal asalka asalkuna ee waa kaa aynu soo marray ee inta aan waxteetaa doorinaya iyo waxyaalaha ay noqon dadka dimamtoodu inay beri ka tahay oy ka beri tahay wax shuqliyo oo ama xuquuq kaloo lagu yeesha ama dee takaaliiftii ah asalkaa wax bedelaya haddii laga helo dee isagaa lagu camal falaya wa ilaa haddaan la helin fa yustasxabu waxaa la kaxaysanayaa la wadanayaa lala saaxiibayaa halkan la daliishanoo lagu camal fali alxaalu xaal yustasxabu alxaal xaalkii oo markaa halkan maanta noqonaya in asalkii hore aan isaga laabanno oo asalkii hore wixii xukumkiisu ahaa uun aan halkan masaladii dee aan uga xukum yeello uunun sidaa ugu camal fallo shaarixaa kusoo wada noqon qowluhu waa mal adilatu ay wa amaa tartiibu ladilati wey adilada sidaa loo kala horreysiinayo loo tartiibinayo waa kamaa dakara fii awal waraqat adiladii maaha ee waa tartiibteedii cunwaankuna waa kaynoo yaallo dee markuu inoo tirinaya abwaabtii usuululfiqiga ayaa muxuu inoogu soo daray tartiibu ladila waladilatu adiladu jamcu daliilin waa lafdigani waa jamac mufradkiisuna waa daliil waalmuraadu bihi huna daliilku waa wixii wax ku tusinayay waxaa halkan looga jeedaa iyo meelahan aan joogno maa tasbutu waxay ku sugnaanayso oo bihi isaga al axkaamu sharciyatu axkaamtan sharcigii waxay ku sugnaanayso oo min alkitaabi mintani waa tii bayaaniyada ahayd maadii bay bayaan u tahay oo min alkitaabi ah kaasi kitaabkii wasunnati sunnahii ah walijmaaci ijmaacii ah walqiyaasi ujeedadu adiladii iyo masaadirtii layskuba waafaqsanaa axkaam in laga qaadanayo ee qur-aankii ugu horeeya xadiidku soo raacaya haddana ijmaacii iyo qiyaaskii taas baa waxaa looga jeedaa halkan adilada ay tahay wakadaa sidaasoo kale waxuu adiladii soo gelaya qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii calaa axadi alqowleyni labadii qowlaynu soo maray waa xujo iyo xujo maaha taasaynu soo maray shaafici madhabkiisana qadiim iyo jadiid bay labada u kala nisbeeyeen haddaba labadii qowl mid ahaanoo waa qowlkii lahaa qowlka saxaabigu xujo weeye kaas baa soo geli waxaa kaloo adiladii soo gelaya walistisxaabu istisxaabkan aynu kaba soo baxnay inoogu dambeeyey cala alqowli lmukhtaari qowlka isagoo ah la doortay oo ah inuu istisxaabku ee meelihiisa maaha mar kastaba ee meelihiisa uu xujo ku yahay taas oo waa marka adiladaa kale la waayo haddaba wa min almacluumi bal taasi waa adiladii laakiin tartiibtii maxay tahay wa min almacluumi waxyaalaha la ogayay waxaa ka midee la garanaya dee cad aan shaki ku jirin ana aladilata sharciyata adiladan sharcigii mutafaawitatun way kala tagsan tahay fi lquwati xagga quwada isku quwo maaha oo dee marka la eego quwada iyo bal martabada kuma sinna xagga quwada iyo martabada way ku kala sarraysaayo way ku kala tagsan tahay marka fa yuxtaaju waxaa loo baahanayaa ilaa macrifati alaqwa kii xoogga badnaa ee adilada kaba mid ahaa in la garto ayaa loo baahan maxaa taa loogu baahanayaa waa liyuqadama si loo horreysiiyo oo calaa kayri isaga kayrkii oo kii kale uu ka xooga badnaa ee loogu horreysiiyo cinda tacaarubi marka tacaarud yimaado ee marka la eego daliilkani wuxuu faa-iideynaya iyo daliilkan kale wuxuu faa-iideynayaa ay iska hor imanayaane ay adag tahay in labadoodiisa loo wada qaato oo loogu wada camal falo waayo oo laba maxukum ayay kala keenayaan oo kala duwan iska hor imanayaba haddaba marka caynkaasa si loo kala horreysiiyo kii xooga badnaa xukumkii loo siiyo kaas ayaa loogu baahanayaa in la garto siay u kala xoog badan yihiin waana cinda tacaarud walihaada sidaa daraaddeed baa deyne kol haddii cinda tacaarudun arrintu ay tahay markan tartiibta adilada loo baahanaya waa markay adiladu iska hor timaado markay arrinku kol hadduu kaa yahay ayaa kaana waxa ahaa al awlaa waxa ku habboonee u mudan weeyaane dee u munaasibkaa bilmusanifi suweyni oo matniga sheekhii lahaa ah waxaa isagii ku habboonaaba an yadkura inuu sheego haadihi lkalimaati kalimaadkan alyasiirata ee fud yar ee aan badnayn waa intan waa amal adila fa yuqadamu ljariya ilaa fa yustasxabu xaal laga soo gaadhayo waa labadan sadar iyo barhkaan inuu sheego maca tacaarubi lmutaqadimi baxfuhu tacaarudkii baxdigiisu inoo soo horamaray maciiso waa kii aynu hore usoo aragnay isagoon qiyaaskaba aynaan soo gaadhin iyo ijmaacii inuu tacaarudkii kaba hadlay haddaba bal markaa tacaarudkaas inuu la sheego tartiibta uu isku meel ku sheego inay tartiibtani waxay imanaysaa marka tacaarud yimaadee taas baa habboonayd lianna tartiiba aladilati adilada tartiibteedan la tartiibinaya say u kala xooga badan yihin loo kala horreysiin yuxtaaju ilayhi waxaa loo baahanayaa cinda tacaarudi marka tacaarud yimaado wahaada kaasna oo ah ujeedadu tartiibta iyo tacaarudka in meel lagu wada sheegaa maa facalahu waxay sameeyeen weeye almualifuuna fii usuuli lfiqi qolooyinkii culimada ka mid ah ee kutubta u dejiyay cilmigan usuululfiqigu saasay yeeleenoo tartiibta iyo tacaarudka meel bay kaga wada hadleen way israaciyeenna waa laba shay oo ama waa wax isku xidhanba kaasiyen walacala almusanifa musanifkii waxaa lagaba yaabaa akhara inuu oo markaa dee kolley habkay u tartiibiyeenna lafdi halkaa tacaarudka inuu isagoon weli adiladii dhammayn uu sheekhu inoo soo sheegay ayaanay halkaa ku sheegine markay adilada ka wada baxeen ay wada dhammeeyeen qiyaaskiiiyo ijmaacii iyo umuurihii kaleba qowl wixii daliil lagu magacaabayay ayay tacaarudkii ka hadleen markaasay tartiibtiida dee markaasay timi oo dee saasay isu raaciyeene marka horeba tacaarudka iyaguna intooda badani kumay sheegin adilada dhexdooda iyadoo weli adilada kalaamkeedii socdo aanay adiladii dhammaan halkaa tacaarudka kumay sheegin halkan dambey tacaarudka keeneen dee bal markaasay tartiibtiina meel halkii dee halkaasunbay iyagana kaga hadleen walacala almusanifa musanifku waxa laga yaabaa musanifku akhara inuu dibdhigay mowduuca tartiibi tartiibta mowduuciisa oo waa kan aan hayna ilaahuna halkan uusoo dibdhigay liannahu tartiibtani yajri wuxuu ku dareerayaa oo uu ku soconaya ujeedadu gelayaa fi ladilati alarbacati ina markii hore markuu qur-aankii iyo xadiidkii sheegay unbuu taa la yimi tacaarudkii ijmaaci iyo qiyaaskiina waa dambeeyey wuxuu markaa halkan tartiibta ugu dibdhigay saasaa laga yaabaa buu leeyahay inay tartiibtani kuma khaasahun ahaa qur-aankii iyo xadiidkii iyo qaybihii bal matalan xadiis lahaaye wuxuu gelayaa adiladii afarta ahayd allatii aakhiruha alqiyaasu ka u dambeeyey uu ahaa qiyaaska taasuu gelaya falamaa faraqa markii uu ka faaruqay min aladilati adiladii afarta ahayd wada dhammeeyey ayuu sharaca markaa bilaabay uu gudagalay fii bayaani tarjiixi baynaha inuu tarjiixa la kala raajax yeelayo tarjiixuna macnuhu waa tartiibintan dee inay si loo kala horreysiinayo inuu caddeeyo taas buu gudagalay hadalku waa laqbeeye una waa hadal iska cado mafhuuman markaa bal hadalkii matniga ayuu sharaxiisii imika inoo gelayaa qowluhu fa yuqadamu ljariyu minha cala alkhafiy qowlkiisii an uu yihi musanifku waxaa la horreysiinayaa aljaliyu minha min aladilati wey adilada kaba mid ah ayaa cala alkhafiyi macnuhu waa maxay ay yuqadamu waa la horreysiinayaayo min adilati alkitaabi wasunnati adiladan qur-aanka iyo adilahan sunnaha maxaa la horreysiin xaggood aljaliyu waa ka daahirkaee cad ee muuqda wa huwa isagu jaligu matadaxaku cadaaday weeye almuraadu wixii looga jeeday minhu isaga looga jeeday uu cad yahay eenu u baahnayn baa ta'wiil aan u baahnayn wax kale in lagu xambaaro aan u baahnayn ee uu cad yahay kaas baa laga horreysiinayaa cala alkhafiyi wa huwa isaguna maa khafiya almuraadu waa ku qarsoomo ee uu qarsoon yahay eenu caddayn wixii looga jeeday minhu isaga bal mihaaluina siiyo wadaalika kaaldaahiri waalmu'awali daahirkii iyo mu'awalkii weeye dee nasku waaba kasii cad yahay oo bal matalan daahirkaynu soo marray kii laba macno intuu ixtimaalaye laakiin macno raajixa lahaa macnihiisaa raajixii dee waa wixii dihnigana usoo degdegaya ama fahamka marka ugu horeeya la maqlee waa macnaha maanta horreysiinta lehoo macnahan kale ee uu ixtimaalayo ee mu'awalka aynu soo lagu magacaabayo marka dee macnaha laguma fasiro aynu soo maray in haddii daliil la-aan aan macnaha marjuuxa loogu xambaarayne dee daliil marka uu keenayo uun macnaha marjuuxa lagu xambaarayo kaasna inay waxa weeyaan macnihii marka ugu horreysa fahamka usoo degdegaya maahe waa macnaha khafiga marka haddii meeshii eeg waxa daliil daahir ah iyo mid isagu macnahan lisii labaadba ah oo dee mu'awala ayaa meel ku kulmay isku tacaaruday waxaa la horreysiinayaa kaa isagu daahirkii baa la horreysiinayaa sawaan waxa siman kaana ahaaya addaahiru kan daahirkii daahira binafsi waa markay daahirkii kide isagu iyadoon daliil kale iyo waxyaalo kale la adeegsan sidiisa macnihiisu u daahirkaaye macnihii raajixa u ahaa daahir binafsi ahaaya ow bidaliili amase daliil mid daahir ku ah oo horeynu soo maray haddii meeshii daliil aan helo caddaynaya macnahan marjuuxa ka loo jeeday inuu yahay kol haddii arrintu ay daliil uutaa inoo caddeeyey macnihii marjuuxabaa daahir noqone laakiin daahirnimadiisu maaha wax xaggiisa kaba timie daliilkan baa keenayoo markaa waxaa lagu magacaabayay addaahiru bidaliil waa kii daahirka ku noqday daliil haddaba haddii duhuurkiisani uu daliil keenay ee xagga macno ahaan markii hore lagaba raajaxsanaa iyada naftiisa mid daahiruu noqonayaayo ama binafsihi daahira ku ahaado ama daliil keenay oo lagu markaasaa macnii muawalkaa loo qaatay daahira ku ahaadee kaas baa kii khafigaa laga horreysiin kamaa taqadama fii baabi kamaa yuqadamu sida loo horreysiinayo allafdu lafdigii almustacmalu loo isticmaalay fii macnaahu macnihiisii alxaqiiqiyi xaqiiqiga ahaa maxaa laga horreysiinaysna cala almustacmali wa cala lafdi lafdigii almustacmali loo isticmaalay fii macnaahu lmajaaziyi macnihiisii majaazigaa loo isticmaalay lianna alxaqiiqiya kan xaqiiqigihi huwa aldaahiru min allafdi lafdigan waxa ka muuqda ee ka daahirka wey oo maxaa kaloo iyaduna arrintii tartiibtii noo soo geli weliba qeybtan jeriga iyo khafiga soo gelaysa haddii meeshii laba lafti baan haynaa ama laba nas mid marka la eego lafdigan dee aan xujaysanaynaan doonayna inaan daliishano waa xaqiiqi ama xaqiiqadaasi luqawiye ha noqoto ama sharciye ha noqoto ama curfiye ha noqoto mid kale oo dee kii caaridayay ah lafdigu macnihii majaaziga ahaa ayuu kuba yimi oo marka macnaha majaazigaa la qaato ayuu kan kale ay iska hor imanayaan oo iscaaridayaan marka waxaa daahirayna marka hore aynu soo ogaanay majaaskana layskagama xambaaro uu lafdigiia waa inay wax keenaan marka hore waxaa lagu xambaarayaa lafdiga xaqiiqadiisii xaqiiqigii ama kii xaqiiqadiiba ah macnaha daahirka ah macnaha jarigaa noqonaysa macnahan majaaziguna macnihii khafigaa buu noqonaya haddii ay istacaarudaanna dee waxaa asal ah in lafdiga xaqiiqadiisii lagu xambaaro wax asalka inaga kaxaynaya oo inaga bedelaya haddaynaan helin bal taasna wahada markaan la odhanayo majaazka iyo xaqiiqadaasan oo kale loo horraysiinaya ee misaalkii khafigana majaazkii lagu soo dari wa cala alqowli waxa weeye kaasi waa marka lagu socdo oo dee markaas qowlka lagu tago qowlkii ahaa biwuquuci almajaazi fi lqur'aani inuu majaas dhacay qur-aanka oo laga helayo qur-aankii majaas waqad taqadama bayaanu dalika kaa hore inoogu soo horomara waa masale aan soo aragnay qowluhu wlmuujibu lilcilmi cala lmuujibi lildanni ay wayuqadamu waa la horraysiinayaa maa yufiidu waxa faa-iideynaya alcilma cilmi cilmi waxaa faa-iideynaya wa huwa cilmigu maanta halkan alyaqiinu yaqiin weeye waa wixii oo dee ay tahay inaan shaki kaaga jirin aanad istiidsiin karahayna waana khaasatan cilmigiio daruuriga ama istidlaaligiiba istiraaci kii nadarigaa iyo kii daruuriga ahaaba kaas baa la horraysiin calaa maa yufiidu danna danniga wixii faa-iideynayay ayaa laga horraysiin wadaalika hore aynana masaa-ishan usoo aragnay wadaalika kaasna waxaaba weeye waa misaalkii kalmutawaatiri waa si axaadiisa markay noqoto xadiiskii mutawaatirka ahaa iyo wal aaxaadi wixii akhbaar aaxaad kaba mid ahaa oo macnuhu haddii xadiis mutawaatira iyo xadiis kaloo khabarul waaxidi ay iska hor yimaadaan oo istacaarudaan dee horta haddaan jamcin karayna saynu soo marray waan jamcinaynaa labadoodiina sidaasaan ugu wada camal falaynaa intaa jamcini ay suurto gelaysana tartiibtan looma baahanayo ama tartiibtani ma imanayso waayo jamcinta waxaa ku sugan labadii daliil oo la wada camal siiyo tartiibtana mid baa laga tegaya waa tan la kala horraysiinayo ee labada daliil oo la wada camal siiyo inta ay suurto gelayso ayaa ka horreynayso kana mudan in midkood meesha laga saaro la ilqeeyo oo mid ahaan laga saaro miduun la qaato haddaba haddii ayn jamcin karayno waan jamcinay uma baahnin markaa tartiibtii labadoodii waan ku wada camal falayna haddii aan la jamcin karahayn oonay naasikh iyo mansuukhna aynayna noqon oo dee kii bal markaasi ayn axadna waata ayn soo maray mutawaatirka inaan laguma nasakhayn khilaafina kuma jirayne marka maxaa la yeelayaa kii mutawaatirkaabaa xoog badane kaasaa lagu camal fali kii kalena waa laga tegaya maxay tahay sababtu fa ina almutawaatira mutawaatirku yufiidu wuxuu faa-iideynaya alcilma yaqiin iyo cilmi buu faa-iideynayay walaaxaada aaxaaduna yufiidu danna waayo dee waxaa dhici karta ruuxan waan ku kalsoonahay runtiisiina waan inuu run sheegayena waa tan aan aada ugu malaynayno laakiin ixtimaal qalad inuu ka dhacaa ruuxii keliya ahaiyo labadiyo saddexdii ka suurtagala in ruuxii runta lagu yaqaana beeni ay kaba dhacdo had allah ugaba dhacde oo riwaayadiisa nisaan noqoto waa ka suurtagal markaa ixtimaalkaa jira daraaddeed ayaa meeshii danni adagunbaa jira sidqigii aan u malaynayno xadiidkana inuu sidaa inoogu suganya aan u malaynayne dee ixtimaalkaa kale meesha lagama saarin oo meeshii kamuu bixina waa waarid ilaa tawaatur xaddii la gaadhayo markaa kol hadday taasi tahay danni buu faa-iideynayay camalfalkiisa lagu camalfalayaa waajib aba ahaada kana yaqiin kii yaqiintaan horraysiinayna kamaa madaa fi lakhbaari si axaadiistii aan kuma soo maray wamaa afaada alcilma haddaba cilmiga wixii faa-iideynayay adharu waa ka muuqasho badaya mima afaada danna danni wixii faa-iideynayay allahuma suuruu soo reebayaayo ilaa an yakuuna inuu noqdo uun mooye almutawaatiru mutawaatirku caaman mid caam ah walaaxaadu aaxaadkiina khaasan khaas inuu yahay oo fa ina alaxaada axaadii marka suurada caynkaasa yukhasisu wuxuu khasisayaa dee almutawaatira mutawaatirkii ayuu afraadiisii qaar kaba miu shamlinaya ayuu qeyb kamida xukumkii caamka ka saari inbuu kuba koobi oo maxay tahay horena waan u soo aragnay haddii tacaarudkani uu kaba yimi aag nas caamaa jira waaba xadiis mutawaatira oo macnihiis caamkee shumuulka a leh iyo xadiis kale oo aaxaad oon la darajo ahayn mowduuciisii halkiina kuba yimin haddaadii laba mawduuc kale insama caaridayaani oo wax khaasa oo umuurihii cumuumkiisa uu ku shamlinayay ah bal matalan isagii xukum gaara ulaba yimi ayaaba jira marka caynkaasa ma odhanayno xadiidka mutawaatirka yaqiin buu faa'iideynaya ama cilmiye isagaan qaadanaynaayo xadiidkii aaxaadee khaaskaana waan iskaga tegaynaa kol haddii tacaarudku caam iyo khaas dhexdood yahay khaaska ayaa la horreysiiyaayo caamkiina markaa waa la khaas yeelaayo waxaan khaasku keenayo ayaa caamkiina laguba fasiraa oo intaasaa laguba koobaa misaalka horeynu usoo aragnay misaalna waa kan inoo soo dhigtaynu hore usoo maruu soo celiyo kamaa fii qowlihi tacaala yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari mithlu xadi lunsayeyn waa intaa maca xadiisi laa yarisu lmuslimu muslimku ma dhexlayo alkaafira walalkaafiru almuslima maxay tahay maanta waayad qur-aana yaqiin iyo cilmi faa'iideynaysa taas ayaa waxa weeye macnaheedu uu yahay oo iyoma iyo xadiis aaxaad ayaa wax idee isku tacaarudeen baa jira oo ah marka aayadda aan eegno cumuumkeeda ilaahay wuxuu yidhi waxaa rabbi idiin dardaarmayaa awlaadiinii dee inay markaa idinku aad dhimataan xoolihiinnii ay qaybsamayaan siay u qaybsanayaan ay tahay in kii labaa laba qori uu qaato tii la digaydna qori ama nasiib taas baa ilaahay yidhi markaa maxaa cumuumka aayaddu yahay waladkasayna fii awlaadikum lafdigana sen hore usoo marnay alfaadii cumuumka keenaysay ayuu kaa mid yaho waa lafdigan jamac ee macrifadan weliba loo idaafeeyey awlaadiinii oo waa walad kasta oo waalidkii wax ku dhaxlay dee marka uu wax ka tago inuu dhaxalkii gelayo horta bal dee inta kalena waa wax siay u qaybsanayeen markay rag iyo dumar yihiinna way nooguba sugantahay laakiin inuu dhaxalkii ka qayb gelayo xadiidkana maxaa ku yimi isaguba dee markaa inay awlaaddiiba iyadna qayb ka mida noqonaysee ruuxii muslimkaa iyo gaalku inaanay isdhex lahayn maxaa xadiidku inoo faa'iideynaya oo waxyaalihii uu faa'iideynayay qayb ka mida noqonaysa labadan maanta qaraabanimadu ka dhaxaysa hadday qaraabannimadoodu ay tahay inay isdhaleen oo uu bal matalan waalidkii dhinto meeshii walad aan la diin ahayna uu jiro ama waalidku ka muslimka ha noqdo ama ka gaafirka haba noqdee walad aan la diin ahaynoo ikhtilaafu diin uu jiro isagoo dee awlaaddii kaba mid ah ayaanu dhaxalkii wax ku lahayn marka halkay aayaddu dee waa taasoo awlaadi walad kastaaba inuu dhaxlayo markaa ama muslimaad ama kaafir ayaa meeshii aayadda cumuumkeedu ahaa xadiiskuna waa waladkii kaafirka waalidkiisii muslimka inaanu dhexlahayn ama walad muslim waalidkii kaafirka inaanuba dhexlahayn waa intay isku tacaarudeen marka maxay tani tahay lama odhanayo naskii qur-aanka waa kaa mutawaatirka ee yaqiinta inoo faa'iideynaya ee kol haddii waalidnima ay jirto waladkii waa dhexlayaa inkastaba ikhtilaafu diinha jira oo aayaddaano aynu xujaysanayna cumuumkeeda lama odhanaye maanta xadiidkan khaaskaa la horreysiin xukumkii isagaa yeelan marka maxaa laga soo reebi awlaaddii waalidkooda dhexlaysay wixii ay kala diin ahaayeen baa laga saaraya xadiidkaa kaba saaray marka tacaarudkiina sidaasaa lagu suuriyey bal markaa caam iyo khaas markay tahay khaaskaa la horreysiin labadoodna hadda isku darajo maaho kani waa khabar khabarul waaxid ama xadiis aaxaad weeye wataqadama fi dalika dalika fi lkhaasi buu inoogu soo hormaray qowluhu wanudqu cala alqiyaasi ay wayuqadamu waa la horreysiinayaa nudqu nudqigii cala alqiyaasi walmuraadu binudqi nudqiga waxaa looga jeedaa qowlullahi tacaala ilaahay qowlkiisii iyo wa qowlurasuuli sala allahu caleyh wasalam qowlkii rasuulka kamaa taqadama tacriifuhu fi takhsiisi sidii tacriifkiisu inoogu soo horumaray xaggii takhsiiska isagaa matiga sidaa ku yidhi fa yuqadamu markaa waa la horreysiinayo daalika xadiiskii iyo qur-aankiiba cala alqiyaasi qiyaaskii baa laga horreysiin oo inta iyaga daliilsaasa aan helayno dee qiyaasba ma jirayo ma imanayo ilaa in kaana nasu nasku inuu noqdo un mooye tanna waa suuradan eeg caaman mid caam ah fa innahu oo dee qiyaas khaasna yimaado fa innahu naskii caamka ahaa yukhasu waa la khaas yeelayaa bilqiyaasi qiyaaska kamaa wamihaaluhu taqadama fi takhsiis horeynu u soo marayo waa halkii dee bal matalan dee addoontii iyo addoonkiiiyo loo kala qiyaas qaadanaya markaa cumuumkii ama azaniyatu wazaniya oo kale cumuumkeedii lagu takhsiisinaya waxyaalo kale aynu soo aragnay u laabma halkan qowluhu wal macnaa waxa weeyaan un haddii qiyaas khaas aan helo dee isaga qiyaaskina nas kale ayuu cuskanayaa oo dee nas kale ayaanay waxa weeyaan asal maqiisaa jira asalkii maqiiskaana nas baa isagina uu kuba sugnaaday qiyaasku muu sugnaanin marka naskii caamka ee qur-aan ama xadiis ahaa waan ku khaas yeelaynaa marka tacaarudkina saasu ku suulaya قوله هو القياس الجلي على القياس الخفي أي القياس الجلي قياس كجلي ما نص على علته كي علدي سيل عديه ويس قياس علة أو كلا علدي سأي مص منصوص من مسكوي مئة معنى حكم كان أما shaygan ama dee xukumkan inay ciladiisu ay tahay ciladaas oo ciladii laa cadeeyey ee nas uu ku yimo cilada ay mansuuso tahay sida qiyaaskii cillo oo kale aw ujmac calayha amase ummadda ay ku ijmaacday nas ciladan ku yimi ma jirtabe laakiin waxaa lagu ijmaacsan yahay xukumkan ciladiisu inay tan tahay oo ciladaasi waa mid lagu ijmaacsan yahay aw amase kaana ahaaday qiyaaskaasi maqduucan mid la goynayo fiihi qiyaaskaa dhexdiisa ama fiigiisa binafyi alfaariqi faariq u dhaxeeya bayna alfarci waalasl farcan iyo asalkan inaanu jirin oo wax faariqo udhexeeya jirin oo macnaha waxa weye nas baa yimi xukun buu kuba yimi naskani xukumkanuu kuba yimi dee waxa weeyaan masaladan mooye suuradan mooye suuro kale oo iyaduna dee aan kii la mida oo wax farqiyo lagu kala farqin kara aanu jirin baa jirta weliba taasi maaha damiya waa wax la goynayo la yaqiininayo inaan tan iyo tan aan farqi uma dhexayn marka nooca caynkaasa ee waataynu soo marnay hadalkii iyo khilaafkii jiray ma qiyaas baan odhanaynaa mise waaba dee imika mafhuumkii ahaa dee faxwa alkhidaab oo kaleo mafhuumkii dee isagu ahaa mafhuum lmuwaafaqo weliba markuu awlayi uu kaga mudan yahay waxaan mafhuumkii manduuqa uu xukumkii kagaba mudan yahay ama uu la siman yahay weliba taasna ay yaqiin tahay qiyaasba maahay waa dalaalo lafdiga aan kaba qaadanina maxalkii nudqiga iyo inaan kaba qaadanin umuuraha horeynoo soo aragn haddaba noocaas aimada qaarkood qiyaas ay kaba dhigaan sida shaafici oo kale iyo qiyaas alawla ay kuba magacaabaan ama qiyaas fii macna alasli oo kale ee waxaan labadooda laysugu geynaya uu yahay nafy alfaariq mihaaluna uu inoo soo socdaay kaasoo kale qiyaaskaasi waa qiyaas jariya waa qiyaas daahira oo waadixa kii dee lagu ijmaacay ciladiisa amase ciladiisu ay mansuusatayna waa qiyaaskii jariga ahaa wa min amsilatihi qiyaaskan dee lagu jamcinayo nafyu lfaariq weliba taa la goynaya waxaa kaba mid ah qiyaas ixraaqi maalelyatiimi kii agoonkaa maalkiisa oo lagubo qiyaaskii looga qiyaas qaadanayay calaa akli cunitaankiisii almansuusi calayhi fii aayati suurati nisaa naska uu kuba yimi aayaddaa suuratu nisaa fi taxriimi xagga xaaraamnimadka bijaamic alitilaafi waa wixii ka dhaxeeyey waa baabiintan waa ciladii ku sugnayd ee taxriimka keentay itilaafkan maalkiisii la baabiinayo ee ayaana labadoodiiba ku wada sugan oo jaamiciisa kaasi uu jamcinayo id laa farqa baynahuma oo dee akli ruuxii agoonkaa xoolihiisii la cuno saa lagaga baabiiyo iyo xoolihiisii inta la gubo saa lagaga baabiiyo wax farqigo udhexeeya ma jiro akligiina aayad qur-aana kuba yimi deetana waa la mid oo waa la mid unoo farqi uma dhexeeyo markaa kale haddii adigu ay taa tahay bal marka aynu wax farqi oo u dhexeeyaa labadoodii ma jirayo taasoo kale bal markaa wax u dhexeeyaa ma jira taasoo kale waxa la yidhaha waa qiyaaska nafyu lfaariq bal markaa taasoo kale waa qiyaas jariya buu leeyahy waalqiyaas alkhafiyu qiyaaska khafigii maa sabata kuu sugnaaday weeye sabatat ay sugnaatay cilatuhu ciladiisu bilistinbaadi lasoo bixitaan lala soo baxay oo duruqdii masaarik alcila ee cilada lagula soo bixi jiray mid ka mida lagula soo baxay macnaa waxa weeyaan xukun baa meeshii jiray xukunka cilow leeyahay ciladiisaasi mansuusa maaha mid lagu ijmacsanyay maaha mid la goynaya nafy alfaariq marka la eego isagiyo suurada kale ma aha ee waxa weeyaan culimmadii xukumkii markii la arkay ayay ijtihaadkoodii iyo istinbaadkoodii sanooca takhriij almanaata la yidhaaho oo kale oo xukumkani wuxuu ku tacalluqaya lala soo baxo duruq kala duwanna waa lagula soo baxay ayaa lagula soo baxay dee waxa dhici karta ruux kale ijtihaadkiisu inu yidhaa mee cilladu taa maahae nooc kale cilladii uu kaba dhigo cilladu marka ay tahay cilladu mid ku sugnaatay istinbaad walam yuqdac aan la goynahayn binafyi lfaariqa bayna alfarci waalasli faariq inaanu jirin ama faariqa u dhaxeeya faraca iyo asalka anfintiisa iyo meesha kasaarkiisana aan la yaqiininahayn oon la goynahayn qiyaaskaa waxaa lagu magacaabaa qiyaasu shabahi baa kaba mid noqone isaga naftiise waxaa lagu magacaabaya qiyaaskaasi mid khafiya kama taqadama si inoogu soo horamare fii qiyaasi lushnaani geedkan ushnaanka la yidhaah waa geed adugu dee kole dhulka ramliga ka bixayay oo ay saabuun oo kale loo isticmaalayo dharkiyo gacmahaba ay kuba maydhanayeen dharka geedkaas oo dhoo qiyaas qaata cala alburi qamadidii fii taxriimi riba ribadu inay xaaraam tahay ama dee riba ay gelayso marka khaasatan wax lamida lagu iibinayo bijaamici lkayli maalan iyadoo cilada lagu jamcinayo ee qiyaasta keentay oo ay tahay alkayl inuu yahay kaniya waa makiilkana waa makiil oo waxa leeyahy qamadidii waxay yidhi waa waxa la miiso galaan iyo dhegla iyo hala isticmaalo ushnaankana isna saasaa waa la miisaa ee keylkana ka dhaxeeyo kol haddii qamadidu ay ahayd shay rabowiya kana waa rabowi taasoo kale weeye cillada halkani waa cillo mustanbada ah oo dee naskii ku yimi xindadii ama qamadidii marka qamadi kale lagu iibinayo in dee haddii aan la isleekaysin oon la kala qaadan riba meesha ay imanayso cillad la socotay oo halkaa mansuusii may jirin culimmadu way ijtihaadeen bal ashyaadan mansuusada ah cilladii bay eegeen xukunkan keenaysay waxyaalaha kale uga dunaayeen markaasaa dee barhkood ay yidhaaheen waa kaylka kuwa yidhaaheen waa qood kuwa waxyaala istiraaciya ayaa jira marka cilladani maaha mansuuso mid lagu ijmacsan yahayna maaha waa cilladan mustanbadada in laguba ijmacsanayn laysku waafaqsanayn marka taasoo kale waay waa qiyaas khafiyuu leeyaho fa innahu kan lam yuqdac lama goynayo binafyi lfaariqi faariq u dhaxeeya in maanta cushnaankaoo faraciya iyo burigii oo asalkiiya taa anfinteeda iyo meesha in laga saaro in la yidhaah may wax u dhaxayn karaa ma jiraan saan lahayn exraaqu maalyatiim iyo akligiisa waxba uma dhaxeeyaan ama xadiidkii uu ku yimi nahyigu in dee biyo aan lagu kaajin oo ruuxu marka aanu ku dahaaro qaadan oo kale dee inuu biyo intuu la dultago ku kaajo iyo intuu weel ku soo kaajo inuu kaadidii ku shubo wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro lama goyn karo dee haddii taas la farqiyana waa jumuudkii daahiriye uun ee wax kale ma dhacayso marka suurooyinkaasoo kalena tani la mid maaha farqi baa la muujin karaayo lama goyn karo dee imaka nafyu lfaariqiyo waxaaba la odhan karaa lixtimaali an yuqaal in la yidhaahaba suurtagala ina albura madcumun war meekani qamadidu waa wax la cunayo oo dadkii ay u baahan yihiinba walushnaana wa ina alushnaana hayru madcumin oo markaa kaylaha ka dhaxeeye laakiin wax kaloo aynu ku kala duwaynaa jira marka taasna waaba dhici karta ciladuba inay taa kala tahay inay ducmiga tahay inay keylkaba ahayn marka taasaa imanaysa marka qiyaaska caynkani waa qiyaas khafiya haddaba hadday istacaarudaan saan yeelayna ka jariga ayaan horraysiinaynaa oon kii khafigaa ka qowluhu qowlkiisa uu yidhi sheekhu fain wujida fi nudqi maa yugayiru lasla wailaa fayustasxabu lxaalu dee waanan soo laqbeeyey hadalkana kolley wasaan soo sheegaya naqsi ama ayaa ku suganoo hadal dhan ma aha waayo istisxaabku labadan xaalo ee hore unuu inoo sheegaya nudqigu uu shamlinayo uun kuma koobna marka la waayo inuu istisxaabkii imanayo haddaba qowlkiisa utaa yidhi waa maxay ay in wujida haddii la helo filkitaabi qur-aankii iyo wasunnati xadiiskii laga helo maa yuqayiru wax bedelaya alasla asalkii wa huwa asalkuna albaraa'atu alasliyatu de waa inta aan takliifiman inta aan ruuxa wax kaloo laazimay aanay jirin inuu beri yahay weeye waxa isagii bal markaas uu waxyaalo isaga markaas dimadiisii lagu shuqliyo uu beri ka yahay haddaba bara-ada asliga wey asalku asliga wey asalkuy haddaba haddii wax doorinayo la waayo cumila binasi me laga helo kitaabkiiyo sunnii waxta asalkaa doorinaya cumila binasi naskii baa lagu camal falayaa wa turika alaslu asalkii lama xujaysanayo markaas asalku me waa bara-atu dima lama odhanayo oo asalkii waa laga tegi wain lam najid haddaanaan helin nasan nas aynaan helin oo qur-aan ama xadiid asalkii doorinaya meeshiina aan dee masaladiina ay horteedna iyo suuradii ay taallo asal aan u celin karnaana uu jiro fa inanaa nacmalu waxaan ku camal falaynaa bilistisxaabi dee horena siaan usoo sheegnay casharkiina weliba horena aan ku soo sheegnay istisxaabku waa in dee ijmaac iyo qiyaasna aanay jirin bal qowlu saxaabi ama wixii daliil lagu magacaabayay daliil aan lagu magacaabi jirin arrintan istisxaabka muxuu noqon markan daliil weynay ee ay dhacday inaanu dee daliil jirin ama aan ognay inaan daliil meeshii jirin ayaynu istisxaabkii xujaysanay ama aan daliishanay inta wax daliil lagu magacaabaya uu jiro istisxaabkii uma kacayna xaggiisa فإننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الأصلي كما تقدم سائل وصور مري والله أعلم يربان كذا ريالكم شروط المفتي مفتي شروط ديسي ruuxa muftiga muftiga iyo dee marka leega siay u soo dhigaan almufti ama kutubul usuul ha kaga hadlayeen ama kutubtan ay u khaas yeeleen muftiga ha kaga hadlayeen laakiin muftigu waa mujtahidun waa ruux mujtahida dee xadda iyo martabada aada u sarreysa ee keentay inuu dee ilaahay subxaana watacaala xaggii mid uu yahay wax ka saxeexaya muwaqican rabbialcaalamiin inuu dee martabadaa gaadho waa xadda lijtihaadun haddaba bal muftigii adilada aynu soo maray isagu istismaarsanayay isagu axkaamaha kala duwan kala soo baxayay umuuraha isagu waxa weeyaan waxyaalaha dee intuu ka faa'iidaystuu istismaarsado istinbaad iyo waxyaala kulaba imanaya adilada kala duwan shuruudda uu leeyahay ومن شرط المفتي شرط مفرد كما أنت كل هذا مفرد مضافي هاي وحلا معنى يهون يضع شروط ليلي شرط كريا معها وشروط ومفرد مضافة هورين أصلا مريا الفاضة عموم كينو كم دي هاي كاسية ما تيان كسارني ومن شرط المفتي مفتي الشرط يستوحى كبامدا أن يكون إنو النقضة عالما من أقوال سرأوله بالفقه فقهه aslan marka asalkii dee la eego asal ahaan oo ama usuul fiqigada aan haynaba ama ha lagaba dhigo qawaaciddii fiqiga guudba eh iyo waa farcan faracba waa masaa-ishan jus-iyaadkee badan ee kutubta fiqiga ku sugan khilaafan khilaaf ahaan oo waa wixii dee culimmada iskuba khilaafeen iyo aqwaashii kala dunayd inuu macrifo u leeyay waayo ruuxaan khilaafka culimmada ogeyni ruux fiqi yaqaano ma aha fiqina weli ma aha waxaweyn uma dhowo oo saasay u yidhaaheen bar ruuxa aan khilaafka garanayni sankiisu iska daada inuu fiqi yaqaano weli muu irinba fiqi ba yidhaahaanba muu irin fiqigii macnaha oo khalfiqih maakaas khilaafan iyo wa madhaban madhab ahaan kollay intaa sharaxaya inooguba iman doontaa in madhab ahaan oo ama isagu hadduu mujtahid uu yahay dee muqayadaka ay kaba cabirayeen ama muntasiba dee madhabtii uu markaa imaamkiisay noqon haddii kalena wixii dee isagu madhab ahaan ugu tegaya ra'yigiisu kuba sugnaaday hadduu mujtahid mudlaqa yahay waan yakuuna inuu yahay kaamila alaalati aaladiis waa adawaadkii dee u dhib yaraynaya u sahlaya cilmiga ama ijtihaadku inay u dhan tahay fil ijtihaadi xagga ijtihaadka oo caarifan garanaya caarifan waxaan ugaba dhigi karnaa tafsiir kaamil alaala dee macno kalena waan ku fasiri karnaa laakiin kollay sharaxa inoo dambeeyo taasaan la sugaynaa caarifan garanaya bimaa yuxtaaju ilayhi wixii loogu baahan yahay fi istinbaadi alaxkaam axkaamta la soo bixitaankooda oo min annaxwi naxwo iyo waluqati luqa ah nusuustii baaba ku timi qur-aanki iyo xadiiskiiyo taas waaba luqadii carbeede iyo macrifati rijaali ragga dee ruwaadda ah silsiladan xadiiska garashadooda bal dee siqanimo iyo dacfiba wa tafsiiri ilaayaati aayaadka fasiritaankoodii ama tafsiirkoodii alwaaridati fi laxkaam aayaadkii oo dhan maahay oo aayaadkii axkaam lagaba qaadanayo walow kolkol dee kutubtan ay axkaamtaas aayaad fara badan oo qisas iyo umuuro kale oon xukum toosi kuma jirin dabni ahaan ay axkaam ugaba soo saaraan ay joogto oo kollay intan iyo tiraday sheegaan aayaadkaasi ay kama badnaan karaan dee xukum uu ka faa'iidaysan karaa iyo walakhbaari akhbaartii ah alwaaridati soo aroortay waa axaadiistii fiiha fi laxkaami axaadiistii axkaamta لما فرغ المصنف مصنف مركو كبا فاروغي من الكلام على الأدلة هذا الكي وأدلة كبا هدبيي أيو شرع أو درنا أدلة ونوسو دبيي شرع وكتاب كبا قبا قبا شرع بلاضي يتكلم إنو قد قريوي إنو كهضو على صفات من شخص الصفات كي يشتغل كشغل وميي بالأدلة أدلة والروحي أدلة كفايدة سنة يسمرك وربا تعريف كي أسل الفقه اللي نوسو تعريفيي وهو المجتهد الروحي روحي مجتهد كاوي فذكر وحو شيغ شروطه وشروط ديسي وهذا كم إن بالمركة أدلة أردن لوضع دميو أدلة دبدين اجتهادك لغا هدلا مسلك هو طريق يوضع لماري لبعض الأسولين وأسولين تبعض وضع سمعته وأسولين تبركض بهالكم اجتهادك كغا هدلا مركة أدلة دميان وهو مركة مثل قلنا وشيغ يوام محي تأخير مبحث الاجتهاد اجتهاد كمبحث كي سولة دنبيسيو عن مبحث الأدلة أدلة مبحث كيدا لقبل دنبيسيو والأكثرون انتو ضبضان أصوليينتو قدموا وحي الرئيسيين باب الاجتهاد باب كي اجتهاد أمور فنية ونفرسمو على مباحث الأدلة وبركون انتاني أدلة الشيغين أي هرت اجتهاد كي الشيغين محيوه الرئيسيين لأنها أدلة من عمل المجتهد والروح المجتهد كعملكي استنباطكي iyo adeegsigii taas bay noqonaysaa oo horta isagay horreysiyeen barkood ala kulli xaal mawduuc waa mawduuc kaliya un ama hal horreysiya ama hal dambeysiyeen qawluhu wa min shardi mufti ay mujtahidi weeye marka halkan والمفتي اسم فاعل اسم فاعل ويوم أفتى وحكسه جيدا لغا كيني أفتى الرباعي أفتى دي الرباعي أهيد ويانو دي وأفعل وزن كيدو هذا معتل به ومستره مستر كأفتانا الإفتاء مستر كوكا أفتى يفتي إفتاء ومستر كأفتاء قال في القاموس الشيخ القاموس كلا وحي لوا في أبادي دي أبادي أفتاه في الأمر سوى فصيلة يوم حي معنوه أفتاه أبانه له إن مركا مفتيه حكم كي مسألة عضينا ياي أبانه له عدي مركا وحر والفطية إيا والفطوة سدانو إلى لي هذا الكيس وتفتح وتضم تورم نقول نسو فتية أو فأدا لضمية مويانة فتية إيضا ماشا ما إيمان لغاهان tan uu leeyahay waa tuftaxu waa alfutwa ayaa laba wesh ku timi luqada in la yidhaaho alfutwa iyo in la yidhaaho alfatwa oo sida badana balta raajixiina waa tan watuftaxuda weeyaanoo iyada waxa usii raajixa labada luqo iyadoo fada la fadxiye labadaasna maxay tahay ما أفتى به الفقيه من كان فقيه مركي دا حكم مسألة لويدية وحن وكتوابي أيام محال يدان الفتية نوال يدان الفتوى أما الفتوى نوال يدان أو يقوى توابة فقيه أو يضع حكم مسألة لويدين يو توابي تاسبيتي والمراد هنا هذا مفتيق هل كان محال وقبت المخبر كي كبا ورميي عن حكم حكم كبا ورميي شرعي شرعي حكم شرعي كروحا شيغي ايا مفتقيا هذا هو للمفتي شروط لا يكون صالحا لافتاء الله سبحانه وتعالى على بسم الله الحمد لله والصلاة على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا واسترنا ولا تحقر علينا وارضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين